فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada habeen walba ayaad xilliyadan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobadaan idinku soo gudbin doonna waxaa ka mid a dagaal ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo lagu dilay saraakiil ka mid a kuwa dowladda federaalka masjid ku yaalla dalka faransiiska oo la gubay mujaahidiinta alqaacida ee yemen oo guulo iyo gacmo buuxa kala hoyday dagaal ka dhacay dalka yemen faahfaahin ka soo baxaysa weerarka miin ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dhalashada maraykanka oo qiimabeelka uu ku sii laxaadsanayo iyo dadka ka tegaya jinsiyadda waddankaasi oo soo badanaya xildhibaan aan ka waraysanay xeerka sinada xalaaleynaya ee la horgeeyey dhowaan iyo ugaas soomaaliyeed oo tumaatiyey xeerkaas munaasabad waxbarasho oo lagu maamuusayey haween oo ka dhacday degmada xarodheere ee gobolka mudug iyo weerar ka dhacay dalka bakistaan waxaa igala qaybgelaya qaar ka mid ah howlwadeennada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa mar kale iyo dhuuxa waraysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadeedii ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aanu ku bilowna ee caawa dagaal ayaa waxa uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa waxa uu ahaa mid aad u xooggan kaasoo dhex maray maxaabiyiis xabsiga ku xirnayd iyo ciidamada dowladda federaalka ee xabsiga dagaalku waxa uu ahaa mid xooggan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka xamar jajab iyo xamar weyne waxa ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta la isku adeegsanayay warar horudhac ah oo ay heshay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanu waxay xaqiijinayaan dhimasho iyo dhaawac soo gaaray saraakiil iyo ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalka halka iyaguna ay waxyeeleeyeen qaar ka mid ah dadkii maxaabiista ahaa dagaalku muddo ayuu qaatay ciidamada dowladda federaalka waxaa looga adkaaday gudaha xabsiga waxaana ay dalbadeen askar ka mida kuwa maraykanku uu tababaray ee afafka duubta markii ay muddo dagaalamayeenna waa ay u suurageli weysay inay maquuniyaan oo ay ka adkaadaan maxaabiista waxaana ay dalbadeen ciidamo ajaanib ah xog rasmi ah oo ay heshay warbaahinta islaamiga alfurqaanu waxay xaqiijinaysaa in saraakiil dhowr ah iyo ciidamo tabaneeyo ah lagu dilay dagaalka waxaa inoo suura gashay inaannu helno qaar ka mid a magacyada saraakiisha lagu dilay dagaalkaasi caawa waxaa ka mid a ninka lagu magacaabo kabtan cabduqaadir maskiinu saddex xidigle maxamed siciid raage iyo xidigle maxamed tooxow waxaa jira saraakiil kale iyo ciidamo laakiin weli ma aanay inoo suura gelin inaan helno magacyadooda dagaalka xooggiisa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano shahrul casaba oo ka mid a xabsiga dhexe gaar ahaan qaybta lagu xiro dadka dilka lagu xukumo iyo kuwa xabsi daa'inka lagu xukumo saraakiil ka mid a dowladda federaalk oo baraha internetka qoraallo soo dhiga ayaa waxay sheegeen in dagaalku uu ka soo bilowday qolka lixaad iyo kan tobanaad islamarkaana maxaabiistu ay la wareegeen meelo badan dagaalka ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ayaa isi soo taraya فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaannu sii tallaabsanaynaa dalka faransiiska war naxdin leh ayaa ka soo yeeraya masjid ay ku dukanayeen dadka muslimiinta ah ayaa la gubay dhinaca kale yemen waxaa ka dhacay dagaal ay hub iyo saanad militari ku heleen mujaahidiinta alqaacida ee yemen iyada oo weerar kale uu ka dhacay dalka bakistan dhacdooyinkaas waxaa isha soo mariyey oo la socday maxamed cali aadan oo haatan iga soo hor muuqda cabdifataax dalka faransiiska wararka naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in masjid ay leeyihiin dad muslimiin ah iyo qabuuro ay ku aasnaayeen dad muslimiin ah ay weerar ku qaadeen kooxo xag jiriin ah oo naceeb daran u qaba islaamka weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay maalintii sabtida magaalada liyon sida laga soo xigtay markas qaabilsan dabagalka islaam naceebka ka jira waddamada reer galbeedka muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayay burbur xooggan oo soo gaaray masjidka cumar oo ku yaala magaalada liyon wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxahan ay gebi ahaanba gubeen masjidka iyo kutubadii yiilay mixraabka masjidka iyo maktabad ku dhex tiilay ayaa waxaa dab qabadsiiyey mid ka mid a kooxahii cunsuriyiinta ahaa ee weerarka geystay sidoo kale kooxahan ayaa isku dayay inay fagaan qabuuro ay ku asnaayeen dad muslimiin ah waxaana la sheegayaa in mar dambe ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan booliiska waddankaasi weerarada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka faransiiska ayaa lagu soo warramayaa inay kordheen konton iyo afar boqolkiiba tan iyo sannadkii laba kun sagaal iyo tobanka waddanka faransiiska ayaa ka mid ah waddamada reer galbeedka ee sida aadka ah looga nacab yahay dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka isagoo waddankaas ku caanbaxay cadowtooyada ka dhanka ah muslimiinta dhanka kale wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in dagaallo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo xuutiyiinta ka dhaceen waddankaasi lix gaari oo kuwa dagaalka ah iyo hub fara badan ayay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta weeraradan oo ka dhacay mandiqada qayf ah ee gobolka radaac ugu dambeyn waddanka bakistan waxaa ka dhacay kamiin loo dhigay gaari uu saarnaa mid ka mid a saraakiisha waddankaasi sargaalkan oo ka tirsanaa sirdoonka waddankaas iyo afar ka mid ah ilaaladiisa ayaa ku dhintay weerarkan oo ka dhacay gobolka shaamaan ee waddanka bakistan waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta daalibaan kamiinka kadib gubeen gaari lagu qaaday meydadka raggii lagu laayay kamiinka kaasina wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inoo soo koobayey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhanka iyo caalamka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
weli barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad la socotaan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar kamiin ah oo ka dhacay maanta shabeellaha hoose meel u dhow namber lixdan ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka ayaa waxay ku socdaalayeen mootooyin waxaana weeraray askar ka mida militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey saddex ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay kuwaasoo midkood uu garaab yahay waxaana ay ka carareen mooto taasoo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
weli barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhex maquuranaynaa waxaa inagu soo maqan xildhibaan aan ka waraysanay xeerka sinada xalaaleynaya iyo ugaas soomaaliyeed oo isla arrintaas iyo arrimo kale oo muhiim ah ka hadlay hase ahaate ee dhalashada maraykanka ayaa waxaa ku sii laxaajsanaya qiimobeelka iyada oo ay aad u soo badanayaan dadka ka tegaya jinsiyadda dalkaas waxaa arrimahaasi warbixin inooga diyaariyey salmaan axmed inkastoo suurad khiyaali ah oo ka fog waaqeca iyo xaqiiqada ay dad badan ka aaminsan yihiin dalka maraykanka haddana waxaad mooddaa in sannadihii u dambeeyey ay dadku ku baraarugeen xaqiiqda horumarka dhalanteedka ah ee ay warbaahinta reer galbeedku ku asteeyeen waddankaas qaadashada dhalashada iyo jinsiyadda maraykanka oo ay dadka qaar u arki jireen hiigsi fog iyo himilo dheer ayaa hadda waxay aragtidaas isu rogtay bilcagsi heer ay gaartay in lacago kumannaan ah lagu bixiyo sidii looga tanaasuli lahaa baasboorka maraykanka shirkadda bambirig accountants ee fadhigeedu yahay magaalada new york ee dalka maraykanka qaabilsanna baaritaanada ku salaysan diraasaadka ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in sanadkan labada kun iyo labaatanka uu noqday kii ugu badnaa oo ay dad amerikaana ka tanaasulaan dhalashada maraykanka shan kun siddeed boqol lix iyo toban ruux oo haystay dhalashada dalka maraykanka ayay warbixintu xaqiijinaysaa in lixdii bilood ee ugu horeysay sanadkan labada kun iyo labaatanka ay ka tanaasuleen dhalashada dalka maraykanka iyagoo weliba ku bixiyey lacago aad u badan si looga ogolaado tanaasulkaas tani waxay ka dhigan tahay in cililis ahaan bishiiba ay sagaal boqol lixdan iyo lix qof ay ka tanaasuleen jinsiyadda maraykanka tan iyo sanadkan labada kun iyo labaatanka waana tiradii ugu badnayd oo la diiwaan geliyo sida ay sheegaysa warbixinta ay baahisay shirkadda bambirig accountantis sababaha keenay in dadkan aadka u badan ay ka tanaasulaan dhalashada dalka maraykanka ayay shirkadu ku tilmaamaysaa inay tahay siyaasad xumida donald trump habmaamulka dowladda maraykanka ay ku wajahayso cudurka coronavirus iyo canshuuraha xaddhaafka ah ee sanadkiiba laga qaado qofka haysta dhalashada maraykanka alester bambridge oo ka mida mas-uuliyiinta shirkadan sameysay baaritaankan ayaa qabay in maamulka donald trump iyo siyaasadda uu ku wajahayo dhibaatooyin badan oo soo wajahay maraykanka ay keentay in dad badan ay si kama dambaysa uga tagaan dhalashada dalka maraykanka una arkaan inuu yahay dal ay adag tahay inay ku noolaadaan dhammaan dadka wareejiyey dhalashada kana tanaasulay ahaanshaha muwaadiniin amerikaan ah waxay ka guureen dalka maraykanka iyagoo degay waddamo kale sida ay xaqiijinaysa warbixinta cusub arrinka la yaab kale ayaa ah in qof weliba oo qaadaya tallaabada ah inuu ka tanaasulo dhalashada dalka maraykanka ay tahay inuu dowladda maraykanka ku wareejiyo lacag dhan laba kun saddex boqol iyo konton dolar waana arrinka dhacay oo ay ku dhaqaaqeen dhammaan dadkii doonayay in laga celiyo basaboorka amerikaanka ah marka la isbarbar dhigo dadka ka tanaasulay dhalashada dalka maraykanka lixda bilood ee ugu horeysa sanadkan labada kun iyo labaatanka iyo guud ahaan sanadkii hore labada kun sagaal iyo tobanka waxaa aad u badan sanadkan weli aan dhammaan ee labada kun iyo labaatanka laba kun toddobaatan iyo laba qof ayaa ka tanaasulay dhalashada dalka maraykanka sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka oo idil waxaana tani ay muujinaysaa in sanadba sanadka xiga ay aad u kordhayaan dadka dareemaya in maraykanka aanu ahayn dal aamin ah oo lagu noolaan karo mid ka mid a asbaabaha ugu waaweyn ee keenay in muwaadiniinta amerikaanka ay ka tanaasulaan dhalashadooda waxaa lagu sababaynaya amni xumada sii baahaysa ee ka jirta dalka maraykanka iyo dhaqaalaha waddankaas oo dhulka galay taasi waxay ku qasabtay muwaadiniin badan oo amerikaan ah inay raadsadaan badiil ka wanaagsan maraykanka iyagoo degaya islamarkaana qaadanaya jinsiyadaha waddamo dhaca qaarada eshiya madaxda shirkadda diyaarisay warbixintan waxay aaminsan yihiin in haddii ay dhacdo in mar kale uu donald trump ku guulaysto doorashooyinka dalka maraykanka ay dhici doonto in malaayiin ruux ay mar qura ka tanaasulaan jinsiyadda dalka maraykanka taas oo sii adkayn karta dhibaatada dhaqaale ee haysata dalka maraykanka maadaama qofka haysta dhalashada dalkaas uu sanadkiiba miisaaniyadda maraykanka ku daro lacago aad u badan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي barnaamijka dhuuxa waraysyada ah ayaan dhex muquranaynaa machad ku yaala wilaayada mudug gaar ahaan magaalada xarodheere oo lagu magacaabo umu camaara waxaa wax ka barta haween badan haweenka ayaa waxaa u dhammaaday muddo sannad ah iyada oo sannad kale uu u harsan yahay waxaana ay muddada sannadka ah barteen culum badan munaasabad lagu maamuusayey ayaa ka dhacday magaalada xarodheere taasoo ay soo xaadireen qaybaha bulshada haddaba haweenka ayaa waxa ay soo bandhigeen heerka aqoontooda waxaan idinku soo maqan bandhiggaasi oo kooban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن الذين كوي يبايعونك كل مبايعون إنما إن كلمان يبايعون الله لا يلم بايعوذين يد الله لك عنتي فوق أيديهم قعموه دشد أي هاتي faman nakasa qofkii buriya fa inamaa in kale maahane yankusu wuxuu buriyey calaa nafsihi nafsadiisa waman awfaa midka oofiya bimaa wixii caahada uu kula ballamay calayhi shayga dushiisa allaha alleh fasayuutiihi alla wuu siin doonaa ajaran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn sayaquulu waxay dhihi doonaan laka adiga almukhallafuuna kuwii la dibdhigay min al acraabi reebaadiyaha ah shaqalatnaa waxaana mashquuliyey amwaalunaa xoolaheenni iyo waahaluunaa ehelkeenni ee fastakfir lanaa noo dembi dhaaf dalab yaquuluuna waxay leeyihiin bialsinatihim carabadooda waxay ku leeyihiin maa wax laysa aan ku sugnaanin fii quluubihim quluubtooda ku dheh faman yamliku yaa hana kara lakum idinka idiin hana kara min allaahi alla xaggiisa shay-an shay in araada hadduu doono bikum idinka idinla doono daran dhib ow amase araada uu idinla doono bikum idinka nafcan dheef bal kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad ku acmalfalaysaan khabiiran alla xogogaal u eh bal danantum waxay maleeyeen alla yanqaliba rasuulu rasuulku inuusa soo laabanaynin iyo walmu'minuuna mu'miniinta ilaa ahlihim ehelkooda abadan weligood wasuyina waa lagu qurxiyey daalika malahaas xun waa lagu qurxiyey fii quluubikum quluubtiinna wadanantum waxaad malayseen danna sawi malaha xun wa kuntum waxaadna ahaateen qowman dad buuran la halaagay waman lam yu'min qofkaan rumaynin billaahi allah iyo warasuulihi rasuulkiisa fa innaa actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina gaalada saciiran saciiro walilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samooyinka mulkigooda iyo walardi dhulka yakfiru alla wuu u dhaafaa liman yashaau ciduu doono wayucadibu wuuna cadaabaa man yashaau ciduu doono wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran alla dhaafitaan badan raxiiman ee naxariis badan
محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله magacayga waa fartuun maxamuud cali waxaan dhigtaa macadka uma camaara ee ku yaala degmada xarodheere waxa aan galay kaalinta labaad waxaan dhiganaynay muddo sanad ah waxaan ku qaadanaynay culuum kala duwan alqur-aan waa culuuma alxadiid waa culuuma fiqu lislaami caqiida al iscaafaat alawaliya alriyaadiyaat culuum kala duwan aan meeshaan lagu soo koobi karin
bismillaah asalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah anigoo magaceygu yahay ifraax maxamuud cali kana tirsan gabdhaha muslimaadka ah ee wax ka barta macadka mucamaara waxaa halkaa noogu soo gabagaboobay fatradii koowaad ee aan soo qaadanay macadka waxaana noo dhammaatay muddo sanad ah insha allah waxaan rajeyneynaa sanadka noo dhiman inaan dhammaysano halkan waxaan ku qaadanay macadka dhexdiisa duruus fara badan waxaana ka mid a qur-aanka iyo culuumtiisa fiqiga waxaa ka mid a caqiidada waxaa ka mid ah caafimaadka iyo xisaabta waxaan rajeyneynaa insha allah inaan sii wadano duruusteena hadda waxaa noo dhimin muddo sanad ah sanadna waan soo moodnay insha allah waxaan rajeyneynaa sanadkan noo dhiman insha allah sanadkii hore si ka wanaagsan inaan usii qaadano insha allah waxaana ka mid ah ardayada waxaana ardayada gashay kaalintii labaad ee imtixaankan alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah anigoo magacaygu yahay farxey sheekh axmed dhigatana macdu mucamaara gashana kaalinta afaraad waxaan soo wadnay macadka muddo hal sana ah fatrada koowaad ayaa noo dhammaatay fatrada labaadna insha allah waxaan rajeynayna anagoo nabad iyo amni haysano insha allah ilaahi subxana watacaala iyo caafimaad anagoo haysano inuu ilaahi subxana watacaala noo dhammaystiro gabdhaha walaalaheena ah ee aan kasoo faa-iideysanin macaahida iyo waxbarashadan waxaan leenahay walaalayaal waa dhammaaday wakhtigii qaflada iyo muxuu ahaaye mooganaanta kusoo biiraan leeyahay macaahida iyo muxuu ahaaye madaarista sharciga ee furan intaas ayaan walaalaheen u dardaarmi lahaa insha allah
weli waxaan dhex muquuranaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada dalka soomaaliya meelo badan waxaa aad loo hadalhayaa islamarkaana lala yaaban yahay xeer baarlamaanka la horkeenay toddobaadkan kaasoo xalaaleynaya sinada oo xaaraan ah waxaana ka waraysanaya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo soo bandhigay macluumaad badan hase ahaatee ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah ugaaska beesha ceroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ayaa ka warramay marka hore xeerkaas waxaana waraystay wariyaheenna maxamed daahir calasow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أولا مقعيق waa إبراهيم محمد نور haykalkaygan waxaa weye waana qeybka noqooda gobolka shabeellada hoose ahana ogaaska beesha ciroobe waxaa yaab iyo ama kaaga dad islaam sheegan jiray ee islaam baa nahay dhahaya afkoodana ka baxay weliba marka ay fadhiga ay fadhiyaan ku qiranaya inay islaam yihiin haddana maanta ay u fadhiyaan in laisguursan karo dee waa waxa laga yaabo lagana yaxyxsado guurka marka maxaa ula jeedaya isguursanay in raggana ay rag ahaan isu guursadaan oo waa iska raadiyaan naaguhu naag ahaan waa iska raadiyaan isu guursadaan ayaa hadda cadeynteeda la siinaya qarashkaan idin siinayn waxaa ku bixinayni waa intaabaa la yidhi marka waa yaab oo annaga horta waa yaab waa ka weyn xaggeenii dagaal baan ka muujinay laakiin ninkii lacagteeda inta gurtay maanta oo ka yaaban baan yaabkayga yaab igu sii darana intaasaad guranaysa iyo xaarantoodii maxaa maanta ula yaabaysaa in lagu arooso lagu yeero oo lagu yira hataa adi bilaaw in la yiraa maxaa u diidi kara ibraahim n xubno ka tirsan baarlamaanka oo kulanka ka hadlayay waxay yidhaahdeen ma doonayno in aan ku dhaqanno oo aan sixinno iyadoo la ogyahay in baarlamaanku waxa ay hayaanba ay tahay in sharci dejin marka warkaas sidaa inay dadka ugu sheegaan ujeedka kala yihiin maxay tahay dani ayago qodhoodii baa laba kala ah ragna waa qurbaha ka yimid ragna waddankay joogeen ragga waddanka joogay lacag baa loo sheegay kusoo biela ariir dowladda federaalka qaynuun kastoo gaalada keentana waa ilbaxanimay qaata baa layidhi siday u qaateen ragna waa raggii qurbaha ka yimido wixii caadi u ah ay aqoon soomaalina wad yihiin marka in kuwa kan oo qurbaha ka yimi ay caadi u noqoto kuwa inta jooga in ay yaabaan horta waxay isu fadhiyaan laakiin waxa weye sharci dejiyaal weeye inay kitaabka ilaahay ay ka beyreen way ogyihiin inay kutubka ilaahay ay diideen way ogyihiin inay ku dhaceen riddo muqallada ah oo adag ay ku dhaceen waa laa shaka ayagana way ogyihiin lianna waxay ku leeyihiin markii nin ka mid ah oo soomaalida la sheekaysid xamar baa ka timida ka waran dhaqanka haddaad tira wuxuu ku leeyihi ninkii baarlamaanka ah inuusa islaamahayn buu aaminsan yahay asaga caddaysanahay lianna wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay nin dejinaya qodobada dowladda sida mujaahidiin meesha isku xukmaan kutubka annaga waxay leeyihin waan isku xukunaa sharci aniga aan degsanay marka waxaa caddaya daliil u ah in kitaabka ilaahay aanu ka leexnay waa dareensan yihiin laakiin iimaanka haddii lagaa qaado waxba fahmi maysid marka sidaa darteed waxaa maanta ay taagan yihiin aroos baa laydinka rabaa in lada arooso iyo marna la aroosay taagan tahay ee sharcigooda hore usoo degsadeen ayaga soo degsadeen garta hogaanka qabaa'iladii baad ka mid tahay in ka waran horta baarlamaanku soomaalida in gudaha ku dhaqan maxay ka aaminsan yihiin baarlamaan inagu waxaan ka aaminsanay sharci dejiyaal gaalka majuusiga ah wuxuu yidhi bay yidhahdeen waxay yidhahdeen kitaabka allah aan iska dayno aynu caqligeena aan kitaabka dhigano isku xukunno qodobo aan degsano qodobkaas boqol iyo labaatanaad qodobkaas soddon isdeedaad qodobadaas ayaa anagu isku xukunmaynaa oo xukun oo hadda soo degay ah oo caqligii reer galbeedka ah kaasaa ina anfacay bay caddaysteen oo waxa maanta laablaaba shaki ku jira ma ahan waxay leeyihiin waxaanu nahay sharci dejiye sharci dejiyena dee waa kitaab ilaahay diida weeye kitaab ilahay ninkii diidayna asagaa isku qiraya inuu ilaahay yahayba haddii haddii ilaahiye ay noqdeen oo kitaabka ilaahay kitaabkaunba ay heleen annaga dee waxaan ka nahay beri baan ka nahay isku soomaalina manina tala ugaas ibraahim in iyagu waxay isku aaminsan yihiin inay yihiin baarlamaan soomaaliyeed oo xubin kasta wuxuu aaminsan yahay inuu matalo qabiilka uu ka soo jeedo maxaa cilaaqaad ay la leeyihiin qabaa'ilada nimanka baarlamaanka ah qabaa'ilka wuxuu ka aaminsan yahay inay gaala yihiin anigaan kula hadlahayo qabiil soomaaliyeed baa ka dhashay beesha ciroolaan ugaas u ahay annaga horta waxaan ilaahay ku mahadinaa hal nin baarlamaan wasiir oo dowladda riddaan ku lena mabna lagu arko sababtu maxay taha ma idiin diiday mase idinkaaba doonan annaga ayaa diidnay waxaan u diiday markaan ogaanay kitaabka ilaahay kitaab barbar socdo markiina loo caddeeyey inuu jiro beri baan ka noqonay si bataatan laakiin ugaas in beeshu ay badan tahay sidee ku ogaateen inaadan wax xiriir ah la lahayn qoladaas qabiil aan is ogeyn ma jiro adduunka iyo kii sacuudi arabiya jooga iyo kii soomaaliya jooga soomaali nin kastoo waxgal ah way istaqaana sidaa darteed inteena waxgalka waa ka mamnuuc inay tagaan xarumaha gaalada marka waxaa aaminsantihiin in dowladdu aysan ahayn dowladda soomaaliyeed oo dalkan iyo dadkan matasha sidaasaa u diidaysaan miya dowladdu waa dowlad amerikaan xukuma soomaaliya raad yarku ma laha xitaa afrikada tan ee hadda aan taagannahay oo geeska afrikana looga aqoonsiye baan ogoleen in soomaaliya hal dowlad laga dhis cadeen u haysaa waxaa caddeen u hayaa waxaa bandigeenka laga soo saxiixay in soomaaliya ciidamadeeda la qalabeeyo ee soomaali dowlad loo dhiso ayaa la diyaariyey etoobiya baa timi waxay tiri soomaaliya haddii hubka gacanta u galo dhammaan alqaacida noqonaysaa sidaa darteed dowladda dowlad soomaaliya ma ahan waa dowlad shayay qaybsatay dhammaan waxaa la qaybsatay nafar soomaali mithal naguma jiro dowlad soomaaliyadana ka jirin wax soomaali sheegtana kama jiro nimanka ee hadda xaarwaalwaalka ah ee gaalada maanta gogosha u fadhiya ee dhahaya wariyaa wixii lacag idin siinay aawi xagga ku bixiseen oo ayagaba lagu guulguulayo hadda is oroosale leh intaasaa meesha ku jirta intaasna in soomaali mithasha ma ahan ayaga iyo gurigooda iyo gaalnimadooda bay isxukumaan soomaalin xukunkuma lah waas ibraahim dowladda aad rabtaan waa nuuce dowladdu waxa aan rabno waxaa kitaabka ilaah iyo sunnada nebi sala allahu aleyh wasalam waana dowladda qaaliga ah oo ilaahay u ballanqaaday haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ogolaadana dhici doonto si deg dega u dhici doonto annaga dowladdaasaan sugaynaa saadaasheediina waa haynaa dadaalkeediina waa la galay astaanteedii dhan waa muuqtaa marka insha allahu tacaala dowlad uma aqoonsanin waxa ay soo dhisteen maraykan iyo etoobiya iyo baktiga soo dhiseen inagu uma aqoonsanin dowlad soomaaliya dowlad soomaaliya waa dowladda isku xukunta kitaabka allah iyo sunnadii nabi maxmed sala allahu aleyh wasalam doorasho baa la isku haystaayo n doorasho qof iyo cod baa dhacaysa qolobaa qabta qolo waxeelada iminka lama tagi karayo siday u aragtaan bismillaah doorashada ay hadda ay hayaan iyo waxa ay u dhaldhalaynayaan waa ninba maalin xaggata dhulka iyo shacabka haggata weeye cid kastoo waxtar leh wax garanaysa diin leh dadnimo leh nimankaas ma yaqaaniin waxay is yaqaaneen alkoholista xuma meelaha joogo nin qurbaa ka yimid oo waalan nin darooqaystaoo erbad la duray waxaas waxay u yaqaaneen dowlad waa lasoo dirayaa soo darooqaysan buu imanayaa wuxuu leeyahay waxaan rabaa laba boorsan wata lacaga yaa iga shubanaya meesha awel baa laga soo dhiibaya mareykanka laga soo dhiibaya labada boors wuxuu ku shubayaa cawaantii meesha joogtay oo rabtay waxay danahooda ah wuu qaadanayaa berituu lacagtaasuu rabaa wuxuu ku bedelanayaa inuu ku bedesho badaha iyo khayraadka ee baddeenao dalkeena yaal ayuu lacagtii kusoo ceshanayaa mareykanka lacagtii wuu ceshanaya wuxuu ku ceshanayaa in badihii uu gato ama dekedihii uu gato ama shaqaalihiisa u keensado ama dowlado kale u ka iibsado sidaa darteed inagu baarlamaanka marka aan waxyar ka taabto baarlamaanka wax soo dooranaya mala asagaa ku imaanaya ardayba u tagayaa waxaan aqaanaa gabaraan wareystay inta ka hor nimanka taabiinta ahaa gabadhaa waxaan ka horeystay gabar yar baa tahay quruxda leh maxaa ku geeyey baan ku yidhi waxay tiri hebel gaar baarlamaanka ah ayaa wuxuu igu yidhi hee lacag saddex boqol doolar bishii qaadanaysaa waa i raacaysaa baydho waa i raacaysaa markaad baydho ka soo laabatid diyaaradan hadda kaa beera inuu kaga bixinaa meeshii markuu geeyey saxiixii uu ka qaaday waa ka dhuuntay dib uuma soo xariir gabadhii waxay ka oynaysaa saddexdii boqol laga ballan qaaday bisha iska dhaafe meeshii ayada la geeyey lagama soo qaadin waana gabarh soomaaliyeed oo la qalday dugsiga dhiganaysa waa ka waday waxa baarlamaanka lagu sheegaya waxaas wey waxaa nocaas ku yimid wey caqli caqli iyo suuqnimo iyo waxaan jirin bay doorashada kusoo galaan doorasho qof iyo cod ma qaban karaan oo meel kasta ka dhacda dalka cod cod iyo qof iska badaaya meesha jooga kama qaban karaan lianna maba la yaqaan badee hadda aniga haddaan jooga afgoy u cadaan oon derbigeeda aan taagana in dowlad ay jirto iyo inuu dameer dhuusahay kalama aqaan naqiib gobolna waan ahay naqiib qabiilna waa ahay beel dhan baan hogaamiyaa haddana waxaa la sheegayaba inay dad waalan ku hadlayaan iyo in dad fiyo ku hadlayaan ma kala aqaan waxaan u aaminsanahay inay dad gaala ah oo riddo ah oo gaalimadooda caddaysanayaan weliba ku fakartamayaan ee yihiin bal maanta waxay soo kordhiyeen inay shir u fadhiyaan in raggu is aroos gabdhu inay is aroosaan qaybta koowaad waraysi waxaan kusoo gabagabaynaya hal su-aal haddii lagu yidhahdaba tali dowlad iyo odayaasha iyaga in ag jooga ee mar kasta maamul markuu yimaada lagu soo dhiso maxaad ku dhihi lahayd bismillah dowladda waxaan leeyahay haddii tala yar iga qaadanaysa maba iga qaadanaysa iskama olihine waxaan leeyahay haddaad rabtaan dalka in xukunkiis wax ka heshaan ood rabtaan ubadka soomaaliya inaad heshaan ood rabtaan soomaali inay soomaali nota aad rabtaan kitaabka ilaahay u soo laabta sunnada naxud u soo laabta gaalnimada ka soo baxa islaamnimada u soo baxa intaa haddaad samaysaan soomaali baa tihiin warnamiyahoo dalka aad rabtaan oo dalka lagu dhiila rabo oo gaalada inay ku dhiisha rabto dalka u dhalateen wey dadka la laynayeen dadka ka dhalateen wey khayraadka iyo badaha la gadanayeen waa kuwii magaceena lagu sheeganaya warnamiyo haddaad sharaf ciisi rabtaan dowlad iyo qaali a rabtaan sharaf iyo midnimo a rabtaan innaga hegan idin ahe islaamka soo gala haddaad diidaan adduunka hadduu isku dhigo xataa dowlad helmaysaan kaasina wuxuu ahaa ogaas ibraahim maxamed nuur haddaba isla mowduucaasi uu ka hadlay ayaa waxaanu ka waraysannay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a baarlamaanka federaalka dalxa waxa uu ka tirsanaa xildhibaanadii ka doodayey xeer sinada xalaaleynayo oo dhowaan la horkeenay baarlamaanka balse inta aanan su-aalahaasi weydiin waxaan marka hore hordhigay weydiimo la xidhiidha xeerka ka ama afar dhibic shan oo ka mid a xeerarka ay shisheeyuhu keeneen ee ay dowladdu ku dhaqanto wallaahi way adagtahay say cadaalad ku timaado inta four point five oo ku salaysan aan ognahay ereyga la leeyahay xal baa la doonayaa ee xaq lama rabo ama xaq lama rabe xal baa la rabaa oo xaqdarro xal lagu raadinayo weli lama arag meel xaqdarro taallo oo xal laga gaarayna adduunka lama sheegin waayo xaqdarradu waa baatil waanu ognahay siday kusoo bilaabatay four point five oo iyadu ay ahayd xilli oo aan soomaali markaasi oo iyada maartay ee aanan ishaysanin oo aanan nidaam dowladeed oo dalka cadaalad wax ugu qaybiya aanan jirin dadkii isu tageen dad qoryo iyo awood kufaan ay ahaayeen meel kasta oo aan xafiis dowladeed oo aan lugta gelin haddaan kaa dhex galo laakiin adigaa ku watee xildhibaan arrintan four point five asalkeeda halkee bay ka timid waa mahadsan tahay waxay ka timid markii ugu horeysa soodar berigii ay isugu tegi jireen hogaamiye kooxeedyada ee ethoobia waa socon weydii taasi kulamadaasi waa laysku soo laalaabtay jabuuti ayay ayada si sax ah oo ama si qaldan oo adiga four point five inay noqoto ma aragtay beelhaafkeeda ayaa waxaa arrintaasi guddoon ahaan ee ayaga raggii markaasi shirguddoonkaasi u fadhiyey ayay ahayd mid ayaga keenay balse kelimada waxay isticmaaleen oo xataa qaanuuniyan iyo diiniyan ka baxsan oo waxay yidhahdeen athers athers waxaa noqonaya dadka aan soomaalida ahayn ayaa loo yaqiinay berigii hore markaasay halkaasi qaylo ka bilaabatay waxay haddana la wadwado la wadwado markii aada looga qayliyey oo la yidhi athers waagii hore hindida iyo talyaaniga iyo kuwa baarlamaanka soo geli jiray xilligii lixdamayadii iyo isticmaarkii waktigiisii ayaa la sheegay eragii haddana waxaa kaloo si kale cilmiyan looga hadlay waxaa la yidhi adduunka marka adiga aad tagtid meelaha ee maaragtay ee loo isticmaalo maaragtay ee masqulaha qubayska iyo iyo iyo siyaabaha kale maartay loogu xaaji guto waxaa ku qoran saddex qaybood oo albaab weliba uu magac uu ku qoran yahay mid waxaa ku qoran waa female waa haweenka midna waxaa ku qoran mail kaasna waa labka kii kale soo haray marka waxaa ku qoran athers waa labeed wuxuu u dhexeeyaa lab iyo dhidig taab laftarkeeda xataa waxay noqotay arrin aad iyo aad xadgudub ku noqotay dadka ee hadda baasabor- baasaboorka soomaaliya qudhiisa ayaa waxaan ku arkayey ee saad adiguba la socoto inuu ku dhoofi karo qof rag ah qof dumar ah iyo jandar oo loola jeedo qolyihii magaca lahaa ama ee qof aan ragna ahayn dumarna ahayn arrintaas maxaad uga hadli weyseen
waa waxyaabo fara badanoo horta ee isku dayo fara badan waa laisku dayay ee wadankan in loogu xadgudbo runtii soomaaliinimada marka laga yimaado xataa islaamnimada yani waxuu dhimayo oo muwaadinka ee soomaaliyeed ee isaga jiritaankiisa ee maarata meelka dhax ku ah waxaasoo dhan adiga maalinba heer bay soo taagnayd waxyaabahaasna waxaa samaynayay dad ujeedo badan oo ayagoo jaaniska ay haystaan wax weliba inay igu maartay samaynayeen marin habaabin dadka noocaas oo kale ee iyaga wadanka marmarka qaar gacanta ay u gelaysay yani ama hogaankiisi ha noqoto ama meelaha muhiimka ee aanan inta badanaabo ee garashada ee iyada saaxiib aanan u ahayn oo aanan ku baraarugsanayn iyaga ay khaldaan waxaasi wax kasii badan baa weligeeda soomaaliya ilaa iyo manaahijtii waxbarashada ayay qeyba xataa ay ku lug yeesheen oo siyaasadda iska badaa marka waxaani waa wax ku talagal ee lagu curyaaminayo dad maaragtay soomaaliyeed waktiga iyo inta eebba maartay arrintaasi waxaa yeelay iban doorashada maanta ee qof cod la yiri ayaanan jirin wax cadaalad la yidhahdo iyada ay ku salaysan tahay maxaa yeelay weli weli fourpointfiveigii baa shaqaynay oo baarlamaankeena laba boqol todobaatan iyo shan ayuu ku salaysan yahay fourpointfive waxa doorasho qof iyo cod ama aad ama doorasho dadban aad ama doorasho qalloocan keen marka waxba soo kordhin mayso xataa doorashadu waa iska magacu yaal eh, laa yanfacu maalin walaa banuun waa tahay arrinta kale ee taagan xaaliyan ee aan ku weydiinayahay waxay tahay baarlamaanka gudihiisa waxaad ee dhowaan ka doodeen mashruuc ama xeer aanay weli ee soomaalida horey u maqal oo sida qaarkiinba aad sheegteen lagu xalaaleynayo sinada oo galmo iyo erayo guracan ayaa ka buuxay arrintan maxaad ula jeedaan halkeese ka yimid ee xeerkan wallaahi eh, cabdifatax waxay ahayd arrin aad iyo aad mufaaja'a nagu ah oo kelis nagu noqotay in ajenda ee baarlamaanka naloo soo gudbiyo oo magaca ee qaabka daran xambaarsan sida caadiyan baarlamaanku ay tahayna aroortii marka ee annaga koramka noo furmo maanta waxaa laga doodayaabaa lala leeyahay ajendaha noocan oo magacaasi ama mashruucaasi ama eh, marka eh, heshiiskaasi marka marka naloo soo qeybiyey ee horeyna ee fariinta naloo soo diray bo annaga oo arrintaasi ee aan aada runtii uga maartay cagajidaynay ayaa nala soo hordhigay ninka ugu horreeya oo kacay baan ahaa waayo meesha tan asluub ahaan iyo anshax ahaanbo ereyga ee kow ee isaga cinwaan looga dhigay ayaabood noqday mid yacni ee laga cudbilay waad ogta cabdifatax gabadha hadday weynaato waxaa la yidhahda way dhaangaartay ma garatay Ee, marka la leeyahay way guursatay ama waxa waaye waxaasoo dhan kulli micno waaweyn baa ku hoos daran ma garatay laakiin waxa waaye in waxa ee si khaleeca oo waqaxa ah in arrimahaas adduunkana maanta waataan tilmaanay fawdo iyo adduunyo wax qaabdaran ee waxaan horey loo arag akhir zamaana lagu jiraa naag naag guursanayso nin nin guursanayo balaayo niman oo labadaa udhexeeya oo ayaga labeeb ama laatacleesha oo la yidhaahdo xogoo buu leeyahay waxyaaba aanan garanayn baa qabaa in dadka loo soo qodob kale weliba oo aniga aan soo qaadanin laakiin aan akhriya baa ku jirta oo ay leeyihiin qodobka shan iyo labaatanaad ay soo diyaariyeen hadday gabadhu ay iyadu ay yar tahay waa la guursan karaa waa si hadday xamili karto ama ay u adkaysan karto magacaa xun ee maarata ayadoo ku lifaaqan ilaahan kugu daarshay gaaladiiba iyada laftirkeeda mar waxay tiri sideed iyo toban jir wixii ka hooseeya waa child abuse shan iyo toban sano umactay ee iyada ee diinteena ay ku tilmaanta qaangaarida iyagii baa weliba naga sii xagmaray yidhaha sideed iyo toban sano wax ka yar haddii maarata ee qofka uu yahay waxawaaye waa wiil still is child weli waxawaaye waa teenage waxawaaye waa nin aanan weli gaarin maaragtay ee da-dii ee maarata qaangaarka haddayba ninka maaragtay oo iska celin karto waa la guursan karaa sidee bay annaga ay noogu noqonaysaa qaanuun ciddii ayada wadata ayday u taallaa hadday ka gubato iyo hadday waa tahay ee iyada ay ka xanaaqi lahayd Ee, isla sidaas aad ishaartay dabcan warkiinnii saameyn buu yeeshay maadaama aad ku muranteen xeerkii waxaana ee hadal canaan ah idiin soo jeediyey sida aad og tahayba qolyahan beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo oo xeerkan ku tilmaamay mid muhiim u ah ummadda soomaaliyeed maxaad ka odhanaysaa beesha caalamka nin walba beled buu ka yimid ayaga niman baa isguursada dalalkooda naaga isguursada ee maaragtay dadka aan nin ahayn naagna aan ahayn baa ayaga xuquuq ku leh diimo kala duwan qaarkooda diin ma laha laakiin iyadoo ay sidaasi tahay ee qolyahan beesha caalamka iyaga ayaa idin biila mushaaraadka iyo gunnooyinka aad qaadataan iyaga ayaa bixiya siminaaray idin siiyaan dastuurka dhan oo dowladdu ay ku dhaqanto iyagaa soo qoray oo dhaqaale ku bixiyey dhanka ammaanka marka la fiiriyo tusaale ahaan madaxweynaha oo ugu sarreeya dowladda waxaa ku filan in la yidhaahdo gaariga taangiga ah nooga deg intaas keliya ayaa ku filan seebay ku dhacaysaa inay idin tabantaabiyaan oo dhaqaalahoodii aad cuntaan ee mashaariicdoodii qaarna aad shaki gelisaan weliba waad la socotaa reer banaadirigu waxay yidhaahdaan burkaad cuntay boodboodkiisaa lagaa rabaa
soomaalida burkaad cuntay boodboodkiisaa la rabaa keliya cabdifatax ma tihaahdee ma baahanayo bakti looma cunana way tidhaahdaa maanta ee nasiib daro annaga dad hadda maanta hunguri loogu hanjamo maanta ma nihin laakiin ne waxa dadka ee badi soomaaliyeed aanan iyaga iska dhigin ee runtii ma ahaanin kuwa iyo kuwo ka sii fiican baan ka horumari kari lahayn laakiinna inaan iska dayno wixii aan annaga kuwaasi ku mutaysanay ayaa wax weyn inay ummadda soomaaliyeed ayada ay ku fakarta ah qof kastoo soomaaliya aanna fadhiga ka kacan leeyahay waayahay ugu dambayntii su-aal yaro kaftan ah ayaan kusoo gebagabeynayaa micno weynna xambaarsan maxamed cumar dalxa maanta waxaa la idin hor keenay waxyaabahaasi cusub iyo xeerarkaasi sinada xalaaleynaya mar haddii ay jiraan guddiyo waxaasi ku qanacsan oo keenay oo baarlamaanka ka mid a mar haddii ay jiraan xildhibaanno tiro badan oo u doodaya oo odhanaya waa wax fiican horeyna golaha wasiirada ay u soo ansixiyeen xeerkii jinsiga ee ahaa raggu inay isguursan karayaan beri maxaa diidaya in la idiin keeno xeer xayawaanaadka ku saabsan eesaad la socoto ingiriiska iyo waddamadaas waxaa ka dhacaa bisad ayaa la maxkamadeeyaa oo la yidhaahdaa bisad kale ayay kufsatay marka xeerar noocaas oo kale ah oo bisadaha iyo digaaga iyo dameeraha iyo ariga iyo lo-da iyo geela in la idiin keeno oo aad ka doodaan eemardhow maxaa diidaya maadaama kanba aad ka doodeen
wallaahi ninkii ka dhegaysta ama ninkii ka yeela ayay asaga caqliyadiisa ku xiran tahay laakiin aniga iyo in kaloo aan ku kalsoonahay ee maanta soomaali ah ee baarlamaanka maanta noo dhex fadhiya kumalayn maayo adiga bani aadan si xun looga hadlo ayaanba annaga ee arrintiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa ayaaba hadda annaga aan kala murmaynaayo dee meeshii xoolo ma artay ayaga ay isku orgeynayaan ninkaasi meeshaas unbuu la tegaa laakiin meel bani aadan ee soomaali nin kuma abtirsan oo garasho iyo caqli saaxiibo waa u malayn maayo isagaba inuu la soo aadi doono kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a baarlamaanka federaalka waxa uu u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan guud ahaana intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي